You're with SBS Radio.
xisbigan liberal national partiga ah oo dhan ma aha xisbi sidiisaba dadka muhaajiriinta eh inagoo kale ah eh, weliba gaar ahaan dadka hadda muslimiinta iyo ay aada iyo aada maartino ula jaan qaadi karaan oo waa xisbi conservative oo muxaafid ah inta badanna waxyaabaha em, eh, islamophobiyada iyo waxa kale ee jira oo dhanna loo tiriyo dadka migrantiga ah in general waxay badigoodu u codeeyaan xisbiga shaqaalaha ama xisbiga labour partiga la yidhaahdo dhinaca marka dhinaca markaa ka fiirisa dee uun liberal partiga dhexdiisii scott morrison wuxuu ka fiican yahay in intii la dooran lahaa peter dutton oo australia oo dhan la isku raacsan yahay inuu noqon lahaa ah, the worst prime minister of australia soo mara
waa gartay marka maxaad is leedahay sababta loo dooran waaye peter dutton maxaana eh, dadku ugu kaceen oo loo necbaa
wallahi niyo een, afkaartiisa muxaafadnimo ayaa waxay aada u jirtaa dhinaca midig Een, dadka badankii australiyaanka ahina inkastoo dad badani ay dhinaca right-ka ah jiraan oo extreme right-ka ay ay ka mid yihiin haddana mujtamaca badidiisu een, waxay u arkaan inay xagjirnimo ziyaado ay yihiin sidaa darteed inkastoo uu koox aada u yar oo mujtamaca ka mid ahi ay aada uga helanayd inuu prime minister noqdo Eh, sababahana waxaa ka mid a inuu yahay eh, nin immigrationka kasoo horjeeda oo numberka in la yareeyo raba iyo afkaaro kale oo badan oo extreme right ah oo uu qabay laakiin mujtamaca guud ahaan iyo xisbiga liberal partiga laftirkiisa ogaaday dee in uusan ku respondi garaynin keliya extreme right elements of society ee uu rabo inuu xisbi eh, mainstreama ahaado hadduu rabo inuu xisbi mainstreama ahaado waa in uusan two leftina noqonin two rightna noqonin oo center uu isugu yimaado malcolm tumblena waxaa la dhahaa eh, waa waa waa leftiga ama waa centerka eh, liberal national partiga marka scott morrison ayaa xoogaa ka moderatesan peter dutton sababtaasaa peter dutton loo dooran waayo waa gartay adigu queensland baad joogtaa brisbane baad joogtaa jaaliyadaha degan halkaas ee afrikaanka ah oo kale cabsi intee leg bay ka qabeen haddii peter dutton eh, loo dooran lahaa prime minister wallahi peter dutton isaga ayaa hadda cabsi qa- ka qabay queensland waxyaabaha uu hadda prime ministernimada iyo ku kalifayeyna waxaa ka mid ah bresharka ka saaran kursiga uu hadda joogo ee ee queensland oo uu ku haysto margin aad iyo aad u yaroo one point three one point four percent ah marka xaqiiqo waxaa ah ee in doorashada soo socota uu halis ku jiro inuu kursiga kusoo noqdo iska dhaaf inuu ee, wasiir ka ahaado dowlad liberal ah ama inuu noqdo shadow minister sababtaa darteed ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu hadda u bilaabay dhaqdhaqaaq ah in uu xogaa afgembi gudaha ka sameeyo xisbigiisa si xisbigiisu marka resources iyo awood isugu geeyo ilan isagoo prime minister sidii kursigiisa u haysan lahaa laakiin xaqiiqada queensland waxaa la isku raacsan yahay in a very strong candidate oo oo labour party laga istaajin doono kursiga uu hadda haysto si uu kursiga u waayo marka queensland dhexdeeda waa nin aan fara ku taagnayn oo margin aada u yar kursigu haysto ku haysto hadda hadda maadaama eh, jagadii ra-iisul wasaarnimada uu ku guuleysan waayey eh, inuu kursigiisa lumiyo ma uga sii daraysaa mise faa'iiday u tahay wallahi xasanow arrinkaasi waa oo doros aada u muhiima aada samaysay Eh, ninkan hadda prime ministernimada wuxuu u rabay inuu ku difaaco kursiga siday u eg tahay hadda waxaa isugu darsamaya isaga oo xisbigiisiina uu diiday because of eh, extreme muxuu ahaa viewskiisa immigrationka iyo waxyaabaha la halmaamo ah oo t- prime ministernimadii waayey iyo dhinaca kale isaga oo ay aada ugu badan tahay inuu kursigiisa queensland weyn doono isla maantadan waxaa ila soo xiriiray eh, nin politician ah oo eh, isagu independent ahaa oo rabay in mobilization xoog la la sameeyo si ninkan viewiskiisa dartiis electionka soo socda uuna ugu soo noqon lahayn kursigaas marka ber- haddeeraa la bilaabay shaqadii sidii loo ansiid garayn lahaa oo baarlamaanka looga saari lahaa
waa gartay tan u dambaysa waxaad ka dhawaajisay eh, aragtiyo dhaadheer oo dhinaca xagga midigtoo fog inuu leeyahay aragtiyadaas maxaa tusaale u ah hadalla miyaa jira uu yidhi ama ah, falal uu sameeyey ama siyaasad uu- uu uu maarata soo bandhigay fikradiisa hadalladiisu yacni tiro ma laha ku saabsan fikradihiisa aada xag jirka u ah ee dhinaca midigta a jira waxaa ka mid ah inuu aaminsan yahay in tirada dadka dalkan soo dega ee usoo haajira aada loo yareeyo wuxuu aaminsan yahay in dalalka qaar iyo ummadaha qaar aan laga keenin dadkaas waxaa ka mid ah fikradihiisa xag jirka ee badan inuu ku jiro dadka dhinay gareeya in uu climate markin oo change iyo inuu jiro cimilada oo kordhaya waxyaabahaasoo badan ninkan sidiisaba wuxuuba ka samaysan yahay afkaaro aada xag jir u ah markii hore professionkiisa wuxuu ahaa police officer oo queensland ka yimid de queenslandna waxay hadda caan ku noqotayba inay dadka isagoo kale ah oo dhani meeshay kasoo baxaan ay noqoto paulin hanson halkan ka timaado oo ninkii hadda sanadka yimid ee ani uu meeshaas ka yimid oo bob castle north queensland ka yimaado oo marka xoogaa statekan waxaa umalaysaa inuu conservatismkiisu uu yahay more extreme marka loo fiiriyo stateyada kale waa gartay scott morrison tan ugu dambeysa scott morrison maxaad isleedaha uu kusoo kordhin karaa hadda dowladnimada australia
neo scott morrison laftirkiisu afkaaraha immigrationka waa ninka mahadda sheegta ugu badan in la joojiyey doomihii dalkan imaan jiray arrinkaasi guul cajiib ah oo uu gaaray oo weyn buu u arkaa laakiin dee guushaasi inay tahay hadda guul iyo in kale waxaa dood ka keenaya dadyowga u dooda maaragtin oo qaxootiga iyo waxaasoo idin laakiin ninkaasi nin kabineetka dhexdiisa xoogaa sumcad kule weeyaan inuu yahay nin shaqo badan oo bortfoliyada iyo mas-uuliyadda loo dhiiba kasoo baxadda tresur u ahaa markii ugu dambeysay yani dhaqaalaha dalku wuxuu sameeyey atenaround intuu treshuraga ahaa ati waxaanu nimid sarbala ziyaada ah iyo inaynu dayntii wax badan kamida bixino marka effective cabinet minister inuu yahay shaki kuma jiro laakiin marka uu prime minister noqdo afkaarihiisii doon doomaha dadka ku imanaya immigrationka inay wax badan iska bedelaynin bay u egtahay laakiin inuu dadka isku wadi karo oo uu ninkii kale uu ka soka mari doono afkaarihiisii khaldanaa ee ee uu ku jiray nacaybka dadka qaar looma badinayo waxaa loo badinayaa inuu noqon doono nin responsible si ah prime ministernimada markaasi shaqadeeda u wada insha allah neo scott morrison wuxuu kasoo galay kursiga cook ee sydney new south wales wuxuu ahaay markuu soo galayna ministerka guryaha kabacdina two thousand and ninekii waxaa wuxuu noqday ministerka immigrationka isagoo qeyb weyn ka qaatay difaaca xadbadeedka dooman doomanka in la joojiyo two thousand fourteenkiina wuxuu ahaay ninkii ugu horeeyey oo oo la cambaareeyey xaq xaquuqnaaska kabacdi two thousand and fifteenka ministerka dhaqaalaha buu noqday
waa gartay marka markii dambe ministerka dhaqaalaha waxaa ka wadaa dabcan wuxuu noqday khasnajiga federaalka intuu khasnajiga hayey muxuu sameeyo dhaqaalaha dalka muxuu ka bedelay wallaahi kalsooni badan buu wadanka kusoo jeediyey dhinaca dhaqaalaha triple a ratinkii oo wadanka ayaa halis ku jiray markuu imaaday laakiin kalsoonidaas maadaama uu soo dejiyey xoogaa waxaad u moodaa dhaqaalaha hore inay u socdaan wadanka
waa gartay marka hadda ra-iisul wasaare uu noqday ra-iisul wasaare ahaan maxaa laga fili karaa ra-iisul wasaare nooceeya ayuu noqon doonaa baad isleeda maadaama uu portfolio experience uu leeyahay way labada dhinacba dhinaca liberalka dhinaca midigta iyo bidixdaba way ku kalsooni kalsoonidooda aada bay u siinayaan wadankana waxaa laga yaabaa inuu hore u socodsiiyo laakiin uma malaynayo inuu kusoo laabo doono fadhi kale sababtoo ah laborka ayaa ka kalsooni badan waa gartay guud ahaan marka hadda maxaad is leedahay doorashadu sida ay u dhacday iyo sida dadka jaaliyadaha soomaalidoo kale ama ajaaniibta say u arkaan maxaa is leedahay wallaahi maadaama ay arrintaa maalmahana ay socotay waxaa u moodaa kalsoonida jaaliyada australia dhan inayna ku faraxsanayn wixii dhacay sidaas daraaddeeda ay laborka ay kaga faa'iidaysanayaan waa gartay peter dutton see u arkaysa adugu peter dutton waa nin aada iyo aada u firfircoon hase ahaatee geopoliticska adduunka nin la qabsan karaa ma uusan ahayn waxaa loo baahan yahay nin conferenceka ama kalsoonida wadanka iyo dibaddaba maaragtaa la jaan qaadi kara waxaan u malaynayaa inuu minister ministerkan oo experience aada u leeyahay haddana prime ministerka lagu dhawaaqay muddada yarta ah koleyta waxay u badan tahay in uusan jaaniska la rabay uusan helaynin laakiin waa arkeenaa wallahi ni oo siyaasadda australia haddii la fiirsho asbuuciiyo hadda u dameeyey aad bay isu bedbedelaysay sidaa ka warqabto maalintii salaasada ahayd waxaa challenge gareeyey prime ministerkii hadda laga guuleystay oo michael temple ninka la yidhaahdo muxuu ahaa peter dutton oo isagu ahaa wasiirkii muxuu ahaa soogalatiga ama immigrationka labada siyaasadood marka ay ku kala duwanaayeen waxay ahayd ninka la yidhaahdo prime ministerkii hadda loo isgareeyey wuxuu ahaa qolada marka la fiirsho baartiga liberaalka ah dhinaca bidixda ah ninka kalena wuxuu ahaa dhinaca midigta macnaha waxaan ka wadaa nin more conservative buu ahaa oo waxay ahayd ninkii markii ugu horreysay yidhi magaalada la yidhaahdo melbourne habeenkii lama bixi karo casho lama aadi karo isagoo dadka afrikaanka ah khaasatan sudaneyska uga dhigayay sabab oo lahaa gangs baa ka soo baxay immigrationka wuxuu ahaa labaiyo shan iyo labaatan kun ilaa shan iyo soddon kun oo qof in la yareeyo ninkii weley buu ahaa oo isagu doonayay in dhinaca midigta ah siyaasadda la qaato oo dhinacan hadda trump oo maraykanka ah uu qaatay siyaasadda nimanka daba jooga oo aag xoogaa xagjirka u ah ayay ahaayeen siyaasadiisa ninkanna wuxuu ahaa temple nin isagu qunyar socda oo markii horeba siyaasadiisii hore wax badan baa waxa lagu tilmaamayay dhinaca laborka inuu ahaa oo noqon doono laborka markii uu dhalinyarada ahaa iyo markii uu muxuu ahaa looyarka ahaa iyo markuu bankerka ahaa dad badan baa jira oo waxay qabeen inuu ninkaas siyaasadda ahaa marka markaa fiiriso commentka laga samaynayo waxaa muuqatay in laleeyahay dad badan oo liberaalka ah oo jeclaa ninkan inay fogeeyaan oo ka saaraan oo liberaalka ka dhex saaraan oo dhinaca midigta ah loo wada janjeersado ayaa dabada ka waday oo uu ka mid ahaa ninkii isagu prime ministerka mar ka soo noqday muxuu ahaa tony abbott ayaa arrintaa ka riixayo marka hadalkaa fiiriso prime minister temple markuu lahaa insurgence gudaha ah iyo dibadda ah baa waday sidii lagaga takhallusi lahaa waxaa muuqatay inuu hadalka ula jeedo tony abbott oo uu lahaa isagaa ka dambeeyey ogowna tony abbott sida haddeer temple lagu sameeyey baa lagu sameeyey oo oo lagaga takhallusay tony abbott oo prime ministerkii hadda ayaa ka takhallusay isagana sidii si lamida baa lagaga takhallusay siyaasadaha la isku hayana marka waxa weeye left miyaynu u gudubnaa waa ku ku joognaa mase more right more radical anti immigration anti muslims muxuu ahaa environmentka oo laga noqdo kyoto iyo baris taxationka waxaasoo dhan baa la isku hayaa oo siyaasadda xisbiga gudihiisa oo dhinaca midigta iyo dhinaca bidixda aad la isugu hayaa waa garta marka scott morrison xaggee ka soo dhex baxa marka labada nin baaba is haysatay shalay
isagu wuxuu ahaa scott morris tiimkii isagu ku haray temple oo marka aad fiiriso challengekii salaasadii dhacay oo shan iyo soddonka uu helayo ninka la yidhaahdo peter dunton oo lagaga guulaystay wuxuu ahaa tiimkii prime ministerkii hore ninkii gacanta ku hayay buu ahaa laakiin uma kaambayn garayn laakiin gudaha ayuu kaga jiray waxaana loo arkay inuu yahay nin dhexdhexaada maadaama minister of financeka uu ahaa marka si baartigii jirada ku dhacdayna caafimaad loogu raadiyo baa waxaa muuqata in muxuaha liberaalku markay shireen la yidhi ninkan xagjirka ana aynu iska dayno laakiin waxaa lagu soo daray oo debuty u noqday ninkii dhinaca kale isaguna ahaa oo marka hadda waxaa jooga nin raayid ah oo prime minister iyo nin left ah oo wuxuu yahay muxuu ahaa debuty oo la yidhaahdo josh frendenberg marka waxaa la rabaa in laysu keeno labadooda in laysu keeno leftigii iyo raydkii si ay labadooduba u noqdaan labadooduba si ay u noqdaan oo la jaan qaadaan oo markaa jirada haysa xisbiga liberaalka ah ee la daaweeyo oo laftiga iyo raadka laysu keeno oo siyaasad ay is odhan karaan waa ku guulaysan kardaan electionka soo socda muhiimaddana waxa weeye hadda isaga waxa waxaa aada loo wadaa in election la sameeyo laakiin isaga waxa weeye groupka qaba election looma baahna electionka may next year weeye two thousand and nineteenka marka ma rabaa inay election qabtaan wuxuu rabaa marka hore inuu siyaasadiisa iyo bolisigiisa dhiso shacabka u gudbiyo cambayn gareeyo arrinta kale oo meesha soo gashay waxa weeye prime ministerkii meesha laga qaaday kursigiisii isaga ruuxiisa waxaa looga fadhiyaa inuu muxuu ahaa iska casilo oo oo markaa by election la qabto waana electionka magaalada sydney ayaa ayaa kursigiisu ahaa weliba dhinacan kuji muxuu ahaa magaalada dhinaca ugu dadka taajiriinta ay degan yihiin oo isaguba uu degan yahay ayuu kasoo baxay prime ministerkii hore by election baa marka la rabaa in la sameeyo dhibtu marka waxay ka imaanaysaa electionka la rabo in la sameeyo ma waxaa ma wuxuu resign garaynayaa hadda hadduu sameeyo waxay noqonaysaa november in la qabto by electionka den mayna la qabto electionkii dowladda federaalka ah kii new south wales baa isna ku jira marka tiliya elections baa imaanaya marka hadda wuxuu ka fikerayaa prime ministerkii hore temple waktiga ugu fiican oo uu resign garayn karo oo uu shaqada ka tegi karo kursigana banayn karo si by election u dhaco marka siyaasadan haddeer ka socota australia waxay keentay in loo arko liberaalka xisbigiisu inuu yahay xisbi ishayshaysta siyaasadiisu ayan wanaagsanayn muxuu ahaa waddanka haddeer debts badan oo muxuu ahaa waktigu iyagu talada ay qabteen aan lahayn hadda ay dowladdu ay qabto marka waxaa muuqata in uu looga baahan yahay ninkan hadda bal kow inuu xisbiga isu keeno isu soo dhaweeyo jirada uu qabo muxuu aha ka daaweeya bolisi cusub iyo siyaasad cusub inay la yimaadaan oo ay ku talagalaan siday ugu guulaysan lahaayeen electionka soo socda wallahi waa wax fajac ah oo nagu wada cusub sababto waxa weeyaan systemkan waa baartiga gudihiisa weeyaan macnaha xisbiga talada haya hadda ayaa ayaa waxay u arkeen inaynan la shaqeyn karin ninka markaa madaxda ka ahaa malcom temple marka ay marka ay keeneen motion ka keeneen motionkaasoo xisbiga keliya khuseeya ayaa ayaa marka waxaa nin aan la filanayn oo asagaba la jiray ma malcom temple la jiray lagu doortay waxaana kusoo baxday mataqaanaa yani xisbiga wuxuu raadinayay xal doorashada soo socota uu uga hortago waxay u arkeen mataqaanaa inay doorashada soo socota ay disaster ku noqonaysa marka markii ay u arkeen ninkii queensland bira darton in mataqaanaa haddana isagana uu mataqaanaa aada iyo aad dadka qaarkoodna ay aada ula jiraan dadka qaarkoodna aada uga soo horjeedaan uu mataqaanaa xagga muxaafidka aada ugu wen yahay ayaa marka waxaa soo baxay nin dhexdhexaad ah oo xaggana qoladana mataqaanaa muxaafidiintana ka tirsan islamarkaasna aanan aada ugu sii fogeyn oo dhexdhexaad ah ayaa kasoo dhexbaxay meeshii waktiga yar waxaa layidhi siyaasadda uu gaaray malcom temple oo ahayd timeka uu siiyey iyo xadidaada uu ku xiray bira darton ayaa time siisay uu loobi ku sameeyo scott morrison uu kaga soo baxo meeshaas julie bishop nafteeda ma liidanin laakiin adigu ugu dambeyntii scott ayaa kasoo baxay waa garta marka waxaad leedahay haddii shalayto uu shirkan u dhici lahaa oo codka la qaadi lahaa pira datan baa guulaysan lahaa laakiin labaatan iyo afartaa saacadood baa waxay wakti siisay scott morrison baa leedahay aada iyo aad waxa weeye yani hadaduu ciyaaray prime ministerka ayaa waxay ahayd kow in mataqaanaa baalad sir ah aan lagu xisaabtamin oo loo keeno afartan iyo saddex qof oo isqortay oo saxeixay inay ay aysan dooneynin inuu isaga hogaamiyo number one number two in uu uu cilad geliyey oo uu tash geliyey bera jackson oo yiri maxkamadda sare ayaan ayaan la tiigsanaynaa hadduu kusoo taliyo mataqaanaa yacni qareenka qareenka siyaasadda hadda u jooga canbera ee dowladda labadaasba waxay gelisay dadkii inuusan ninkan u qalmin jagadaas marka tii marka waxay keentay time inay siiso dad kale inay soo baxaan oo aan ninkii laga soo horjeedana ahayn beri jackson ahayn si xisbigii loo badbaadiyey marka xisbigii inuu isaga dib isugu noqdo xalayto heavyweightka oo xisbiga ay dagaal isugu noqdaan oo ay xalayto mataqaanaa goolada dhan kasoo wacaan ay yidhahdaan war ninkaana hala fiiriyo gabadhaana hala fiiriyo ninkaana hala fiiriyo marka marka yacni waxay u arkeen haddii kale inay doorashada soo socoto aysan meel gaarin marka ra-iisul wasaare malcom temple inkastoo xilkii maanta laga qaaday haddana wuu ku faraxsanaa baa leedahay natiija natiijada maanta dhacday aada buu ugu faraxsanaa inuusan biira qaadanin sababto a waxa weeyaan isagu wuxuu u arkay wuxoo dhan ba inay tahay madness uu ku tilmaamay wuxuu waa waali waa waxa weeyaan yani kulliga anaga laguhaan iska tooganaynaa wuxuu ku tilmaamay maalin aada u liidatay inay tahay maalin u xun dadka australia inay tahay inay baarlamaankoodii ay ay mataqaanaa yacni nin jeclaysi iyo qof jeclaysi iyo mataqaanaa saas lagu dagaalamayo iyadoo dalkii maamulkiisa dhan la joojiyey marka prime ministerk prime ministerkii hore saas u dhigay isagu marka islamarkaasna carqadou geliyey yani isagii ninkii ishaystay ma ogiye time buu kasoo dhex saaray oo time siinaysa qof kaleeto oo asna aan ahayn inuu meesha kasoo dhexbaxa ayuu siiyey marka marka waxay ku tilmaameen waa jiil cusub waxa weeyaan waa generation cusub waa dad ka da-yar dadkii hore maamulka u hayay aanaa diimaha waa nin mataqaanaa xoogaa inkastuu yahay muxaafid iyo haddana muxaafidkiisu uu yahay nin fudud uu yahay uusan aada usii xag jirin prime ministerku saaxiib personal a ahaayeen isku sharsidna yihiin isla markaasna mataqaanaa yacni xiriir badan ka dhexeeyey oo isla shaqeyn karaan marka inkastoo prime ministerku go-aan ku gaaray inuu ka tago nodhan jagada balsoo baarlamaankana ka baxo taa nafteeda cilad kale soo wadaa oo ah tiradii ay xukunkan xisbigan uu ku haystay oo yar ayaa iyada nafteeda waxay keeni kartaa doorasho deg deg ah oo markaa doorasho caam ah inay keento ah ayaaba dhici kartaba waa gartay victoriaad aduu ku sugan tahay reer victoria sidee bay u arkayeen prime minister ama ra-iisul wasaare looda loo doorto pier dutton runtii waxa weeyaan reer victoria ee problemka haysta reer queensland ma haysto sababto a reer queensland waxa weeyaan waxyaalo fara badan oo waxaa jira historically ay u yihiin aada iyo aada muxaafidiin markii laga soo fiiriya hataa gobolkoodii waagii jo bilka joka jobi bilka peterson uu maamulayay waxyaalo fara badan oo taarikhiyan waxaa jirta ay nooga duwan yihiin laakiin reer victoria aada bay uga xumaadeen yacni iyadoo lasoo maray tii laborka haddana haddana inay soo noqoto mar kale aada bay uga xumaadeen arrintaas u arkeen mataqaanaa dhibaato weyn oo carqalad gelinaysa dalka maamulkiisii in laga jeesto ayay u arkeen waa gartay hadal uu hore u yiri baa jirtay oo aada looga carooday gaar ahaan magaalada melbourne uu yiri dadka reer melbourne makhaayadaha ma tegi karaan iyagoo ka baqaya african gangs arrintaasu hadda waxaan isleeyahay dadku si fiican ba u neefsanayaan maadaama uusan ra-isul wasaare noqon
aada iyo aad abdira jasmi waxyaalo fara badan oo waxaa jirta uu uu yiri oo hadda ku noqday dhibaato oo taas ay kamid tahay waxaa kaloo kamid ah mataqaanaa yani arrimaha caruurahan lagu hayo mataqaanaa yani detentionada waxaa kamid ah mataqaanaa yani xajirnimada oo aada u muuqato xisbiga naftiisa ayaa xalayto doodiisa haddaad dhegeysato raadiyoyada ka darsocdoo dhan waxay ka tarjumayeen haddii asaga soo baxo in ay aysan rajo ka qabin inay u tartamaan doorashada soo socoto oo ay ka liidan doonaan mataqaanaa greenka iyo iyo iyo iyo iyo one nation inay kasii liidan doonaan ayay isu arkeen hadduu bira dartan uu noqdo hogaamiyahooda u tartamaya doorashada soo socota marka yacni iyaga naftooda way arkayeen cilada kaga imaan karta haddii uu soo baxa bira darton marka waxaan umalenayaa victoria keliya ma aha western australia sydney mr wells cambera inay kulligood ay u arkayeen in mataqaana qof kale hadiiba ay ay noqotay meel aada iyo aada u sumaysan oo ay ku tilmaameen toxic toxic politics ay ku tilmaameen malcom inuu sii wado inuu qof kale ayay rabeen inuu soo baxo ama bishop ama mataqaana scott morrison oo labadaba aan u malaynaya inuu xisbiga soo riixay waa garta waa garta tan u dambaysa marka scott morrison ra-iisul wasaare nooceeya baa laga filayaa inuu noqdo rajada xisbiga liberaalku uu ku guuleysta doorashada soo socotase ee ma korodhay bay kula tahay doorashadiisa awgeed
anigu sidaa ma arko waxa weeyaan horta siyaasadiisu waa siyaasad dhexdhexaada kama fogaanaysa malcolm tembo waxaa laga yaabaa concessiono uu malcolm tembo uu aada uga uga uga xishoonayay oo uu hadda ka hor wax ka yiri inuu asaga ogolaado oo ay kamid tahay tan energy-ga oo ay kamid tahay tan mataqaanaa canshuuraha oo ay kamid tahay arrintan mataqaanaa yacni immigration-ka oo iyada nafteeda ay new zealand wax badan ka tiri inuu arrimahaasoo dhan uu uu wax ka qabto oo malcolm uusan dhaqaaqi karin oo sababta keentayba ah doorashada ah malcolm uu uu mahoodo waana ka gaaray daraaddeed uusan u dhaqaaqi karin tan oo doorashada soo socotana way dhaamayaan hadduu biira qaban lahaa laakiin uma malaynayo inay mataqaanaa ay ay wax weyn iska bedeleyso sababtoo ah dhaawac weyn ayay u gaarsiisatay taariikhyadan australia marka la fiiriyo tii liberka oo kaleeto iyo kuwii kasii horeeyeyba markii ay dowladdu iyada isku masquusho dadku way nacaan marka aniga aragtideeda waxay tahay tookada soo socoto inkastoo ay dhaamayaan hadduu biira qaban lahaa haddana caqaladan daraaddeed inay dhibaato weyn u geysanayso oo ay baaladka lagu ganaa lagu lagu karbaashi doono ila tahay
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.